جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim waa habeennimo jamca ah toddobiyo labaatanka bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa beenisay hadal ka soo baxay taliska salibiyadda maraykanka ee africom malaayiin arday amxaare ah ayaa la sheegay inay waxbarashada uga tageen dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda xabashida itoobiya iyo kuwa jabhadda fano faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha saliibiyadda kenya lagu gaarsiiyey howlgal ka dhacay gobolka mandheera fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanka bisiqcadde ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo wilaayada ay ka qeybisay deegaankaas جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa beenisay hadal ka soo baxay taliska salibiyadda maraykanka ee africom haddaba bayaan ka soo baxay mujaahidiinta waxaa inoo akhrinaya walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman war-saxaafadeedkan ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa cinwaan looga dhigay beenin hadal ka soo baxay silibiyiinta africom shan iyo labaatanka rabiicul awal kun afar boqol afartan toddoba hijri waafaqsan toddoba iyo tobanka bisha sebtembar sannadda labada kun shan iyo labaatanka bayaanka wuxuu ku bilaabanayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay beeninaysaa hadal ka soo yaray taliska siliibiyiinta maraykanka ee africom kaas oo ay ku sheegeen in deegaanka badhan ay ku beegsadeen xubin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab taariikhdu markii ay ahayd saddex iyo tobanka sebtembar labada kun shan iyo labaatanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xaqiijinaysaa in shakhsiga ay saliibiyiintu ku duqeeyeen deegaanka badhan uusan ka tirsaneyn xarakada islamarkaana eedeynta ay usoo jeediyeen ee ah inuu hubka usoo iibin jiray mujaahidiinta ay tahay been abuur aan sal iiraad lahayn oo looga gol leeyahay in lagu banaysto dhiiggiisa iyo dhiigga waxgaradka soomaaliyeed war-saxaafadeedka oo sii socda ayaa lagu yidhi maraykanku wuxuu leeyahay taariikh midoob oo ku asteysan gumaadka waxgaradka iyo haldowrka ummadda soomaaliyeed wuxuuna laga soo bilaabo sagaashameeyadii ilaa iyo maanta xasuuqay kumanaan shacab soomaaliyeed oo iskugu jira dumar caruur iyo waayeel ayna ku jiraan waxgarad qiimo gaar u lahaa shacabka soomaaliyeed marka laga soo tago inay been ka sheegaan gumaadka ay u geystaan muslimiinta aan waxba galabsan waxaa xusid mudan in maraykanku cid kasta uu duqeeyo uu ku tilmaamo inay mujaahidiintu ahaayeen xitaa haddii ay saliibiyiintu u adeegaan bishii sebtembar labada kun lix iyo tobankii wuxuu maraykanku duqeyn u geystay maleeshiya murtadiin ah oo ku sugnaa duleedka magaalada gaalkacyo halkaasoo uu ku dilay saddex iyo toban ka mid a maleeshiyadaasi isagoo ku sheegay inay ka tirsanaayeen mujaahidiinta balse markii dambe ay caddaatay inay ahaayeen murtadiin ka tirsan maleeshiyaadka waxaa loogu yeero galmudug arrinkaas oo bannaanka soo dhigtay been abuurka sheegashooyinka maraykanka iyo marmarsiyaha uu u sameeyo xasuuqa uu ka wada soomaaliya ugu dambeynna waxaa war-saxaafadeedka lagu soo gebagabeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab kama gabanayso dagaalka ay ugu jirto sidii diinta dadka iyo dalka looga difaaci lahaa damaca guracan ee saliibiyiinta horarka ah ee uu maraykanka hormuudka u yahay balse ma aqbalayso in magaceeda loo adeegsado si loogu banaysto gumaadka shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed iyo waxgaradkooda sida ka dhacday deegaanka badhan waxaana tacsi u diraynaa dhammaan ehelada muslimiinta uu maraykanka ku xasuuqay duqeymaha arxandarada ah ee uu ka geysanayo soomaaliya walilaahi alcizatu lirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun malaayiin arday amxaare ah ayaa la sheegay inay waxbarashada uga tageen dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda xabishida itoobiya iyo kuwa jabhadda fano sida warbixintan uu ku hayo nuur cali warsame abuusheyba dagaalka ka socda ismaamulka amxaarada ee u dhexeeya ciidamada abiy axmed ka amar qaata iyo maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka ee fano ayaa la soo wariyey inuu saameyn weyn ku yeeshay waxbarashada gobolkaasi malaayiin arday ah oo wax ka dhigan jirtay iskuullada ismaamulka amxaarada ayaa la soo wariyey inay waxbarashada ka tageen kuwaasoo aan gebi ahaanba fariisan sanad dugsiyeedka cusub mununesh dhisaya oo ah madaxa xafiiska waxbarashada ismaamulka ayaa shaaca ka qaaday in tirada ardayda sanadkan iska soo diiwaangelisay guud ahaan gobolka ay ka yiryihiin saddex milyan oo ruux waxay tilmaantay inay jiraan in ka badan ilaa iyo afar milyan oo arday oo ku nool ismaamulka amxarada kuwaasoo aan weli ku soo laaban waxbarashada ilo kale oo laga helayo gobolka ayaa tilmaamaya in baxardaar oo xarun goboleed u ah ismaamulkaasi ay ka jiraan dugsiyo haawanaya oo aan waxba laga baran halka sidoo kale ay magaaladaasi ku sugan yihiin arday aan weli isdiiwaan gelin sanad dugsiyeedka cusub arrimahan ayaa lala xiriirinayaa xaaladda dagaal ee uu gobolku ku sugan yahay labadii sane ee lasoo dhaafay halkaasoo ay ku dagaalamayaan maleeshiyaadka jabhadda faano ee mucaaradka ah iyo kuwa militariga dowladda xabashada etoobiya taliyaha ciidamada militariga dowladda etoobiya ayaa horey u sheegay in ka badan sagaashan boqolkiiba la baabi'iyey maleeshiyaadkii jabhadda faano balse sheegashadaas waxaa ganafka ku dhuftay faano oo sheegtay inay guulo la taaban karo ka gaareen deegaano badan oo ka tirsan gobolka sidoo kalena waxay intaasi ku dareen in inta badan gobolka si gaar ah dhulka miyiga ay iyagu gacanta ku hayaan mahadsanid abushayba faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha salibiyadda kenya lagu gaarsiiyey howlgal ka dhacay gobolka mandheera cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya waxaa xog dheeraad ah laga helayaa khasaaraha ka dhashay howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen kolonyo kufaarta kenya ah oo ku socdaalaysay intaa u dhexaysa deegaanada finow iyo sheekh barrow ee hoostaga degmada lafe ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya qaraxa ayaa haleelay oo gebi ahaanba burburiyey gaari taaw ah oo qayb ka ahaa kolonyada kufaarta kenya waxaana sidoo kale qaraxaas uu geystay khasaare nafeed oo kufaarta soo gaartay inta la xaqiijiyey waxaa allah fadligii qaraxaas ku bakhtiisay lix askari oo kufaarta kenya ah waxaana ku dhaawacmay labo askari oo isla salibiyiinta kenya ah dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeradaha askarta kufaarta afrikaanta ee degmada janaale waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan howlgalladan ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxay ku soo aadayaan xilli ciidamada mujaahidiintu allah fadligii ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah cadowga allah mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntiina fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanka bisiqcadde ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo wilaayada ay ka qaybisay deegaankaas mar kale warbixintan waxaa inoo haya bashiir muxiidiin abu ayman
ku dhowaad boqol iyo afartan qoys oo isugu jira fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanada hoosaga degmada buurhakabe ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa sakada xoolaha nool loogu qeybiyey deegaanka bisiqacadde xilli ay weli si habsamile uga socoto degmooyinka iyo deegaanada wilaayada howlaha qaybinta sakada qaar ka mid ah dadkii sakada sanadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri lagu siiyey deegaanka bisiqacadde oo ay wareysatay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay heleen iyagoo halkaas ugu duceeyey mujaahidiinta iyo dadkii kol hore laga soo qaaday sakada cadow bilow aadan deegaanka aan joogo bisiqcadde masaakiinta muslimiinta xarakada inay wax siinaysa haa wax waa heli shan neefoo irihan heli alxamdulilah shukri rabbialcaalamiina islaamulka ilaahay kor inaas ka dhigo xuraas ilaahay ka dhigo cadowgaas ilaahay ka jebiye intaas baan u ducaynaynaa
cismaan maxamed aadan magacaygii saddexaad deegaankaan joogo bisaqcadda maxaa la qaybinayaa maanta waxaa la qaybinaa sako deegaankaan ka imaaday bashiir shan neef alxamdulilah walaayada oo waxna siisay mahadsani boqolkiiba boqol caafimaadna allah u raadiyey inukuna iimaanka allah noogu sugo shanneef iring ee ilaahayan ka mahadyaan ilaahayan ka mahadyaan mujaahidiin madasha ka mahadyaan ilaahay madasha korkuweela insha allah magacay aweys xasan ibraahim aweys xasan ibraahim yali dhehe adawa ha isaasa uaasan alxamdulilah ilaahayan ka mahadyaan farxadday sawurtay aygu kumahadyaane dadkaan iri liisii oo mujaahidiinta isiidi ilaahay aan ka mahadiyaan mujaahidiinta aan ka mahadiyaan nuurow salaad salaad abdiraama yalyere geek shangneef irinhaa shangneef irin eewaa degmada basagadda iyo aragdayna neesii daagdaas ilaahay keersi intii aragdayna siidina do-aashini gaalada ilaahay ibi waa kaas
dadka xoolaha soo dhiiba allah u barakeeya adinkii oo ni siiyin allah idin barakeeya unukun waxay nala sii baraka allah noogu dara marka farxadda tanteeya alxamdulilaah wax allaal wixiis ilaahay noo soo qaadi allah nagu- nin u imaansan allah naga dhega oo ku iimaansan farxaddaaynana wax waaye wax allaal waxay nala sii oo yadda nalaga saari dadku camal fala oona ku iimaansan allah naga dhega ugu dambeenna mid ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka bisiqacadde ayaa faahfaahin ka bixiyey qaabka loogu soo gurmaday fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaankaasi bismillaahi raxmaani raxiim ma ilaahay mahadtiise oo geeka dhunka shukriyaane maamulkii kaana bisigede waloydii taana geeka iriga nin geebiyahayta ilaahay barakaay irigaas magina nin geebiyahay namayna nisyahaye lama shangneef iringe yana nisyahay shanti iri ficilna hal nisyoy muhu may ilaahay ni'amiis inta sheenay hoola ad hankashagayn waabanku adag ku warqabto unba waabanku ad hadaajid intanka jarne maamulkii barakada lahay maamulkii barakada lahay sharafta lahay oo haniinkasi oo dadkii doron hal siyo walhay siyo dheri sababtaasa ilaahay duulaahay khayr eh unumay fadaane ilaahay duulaahay maamulka maynka doo'aana ilaahay duulaahay gaalada jibi gaalada in ilaahay yibiyo unka do-aayana may kale ka do-aayana dadkii hoolaha basaday oo hoolayo yoona zekadahan dhiibiden imanjo guuyun yoona maynka do-aayana hoolayo habasaden mooradii iyo hagbiyan yoona maanyo gudnaka kili ilaahay ka dhaga yoona ilaahay in ziyaadi maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in degmooyin hor leh oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay ay kasii socoto qeybinta xoolaha sakada ah oo sanadkan allaha idinkii ay ka faa'iidaysanayaan kumanaan ka mid ah dadka ay shareecadu u qoondeysay inay helaan sad wixii allaha uga qadaray sakada xoolaha qeybahooda kala duwan oo laga qaadayo dadka uu nisaabka xoolahoodu gaaray xadka waxbixinta laguna celinayo inta uu allaha kitaabkiisa ku amray in la siiyo waxaan hore looga bixiyay degmooyinka ufurow qansax dheere bardaale buulafulay iyo labaatan jirow halka buurakaba ay noqonayso degmadii lixaad ee laga qeybiyo sakada xoolaha nool aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii fiidnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus warkan warka xiga intaan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu